maamulka iskuulka al isra ee magaalada beledweyn ayaa tababar u furay qaar ka mid a ardayda wax ka barata iskuulka tababarkan ayaa ku saabsan kor u qaadista barashada caafimaadka guud sida gargaarka degdega ah durriinka calaamadaha nolosha iyo kuwo kale oo badan ustaad xasan xuseen yaxye maamul ku-xigeenka iskuulka al isra ayaa raadiyo beerulo uga waramay ahmiyadda tababarkan barnaamijka caafimaad ee wadno iyo tababarka caafimaad ee ka socda iskuulka al isra wuxuu yahay mid kor aan ugu soo qaadano bulshada amase ardada soomaaliyeed kaasoo micnaha inta badan aan mar kasta aan hamino inaan kor u soo qaadno barnaamijkaasna insha allah waxaa waaye waxaan jecelnahay inuu socdo muddo ilaa iyo lix bilood camelaas micnaha dano duurationkiisa ah dabcan ilaa iyo waxaa lagu baranayaa lix buog camala lagu qaadanayaa qofka basiga in laga dhiso oo qaato buugaag buugaag kala duwan oo basiga helsiga basic helsiga ah inuu qofka u qaato iyo emergency wax la yiraahdo buwaag emergency oo qofka markuu la kulmo xaalado deg deg ah tusaaloo kale qofaa dhaawac noqon karo qofaa bahal qaninin karo waxyaaba kala duwanaha adilaa kuroya waxyaabahaasoo idil ayaan inta badan aan focus ka saarnaa way badan yihiin waxaa ugu horeya buugga la yirahdo fetal saniska fetal saniskana waxaa ka hadla inta badan calaamadaha nolosha qofka marka kow isbitaalka la keeno ama xarunta caafimaad la keeno waxa keliya laga fiiranayo waa calaamadaha nolosha afarta qeybood laga fiiranayo haddii garaac wadno ahaleed haddii neefsigii temperatureka qandhadii wixii haddii ahaleed dhammaan intaasaa micnaha qofka ugu muhiimsan in lagu ogaado buuggaasoo faahfaahsan wuxuu qaadanayaa afartii qeybood haddii qof miisaankiisii bressurkiisii hadduu kacsay haduu micnaha muxuu u baahan yahay qofka buugga labaad qofka ku qaadana waxaa waxaa la buug first aid allah oo asana gooni ah buuggaas first aidka waa gargaarka degdega waay qofkan xaalado kastoo la kulmi karaa dhaawac ha ku suboodi karo hooyo maamo hadilaa kuron yahay abortion ay arki kartaa oo dhiig baxayso dhiigbaxa asoo dhowr nooc loo qeybiyo qofkaas marxalado kala duwan ugu imaan karo haddana waxaan sameynaa micnaha buuggaas waxaa farasta eidka ah waxaan kaga soo hadalnaa micnaha waxyaabaha daruuriga sida dhaawacyada qofka soo gaaro kale meerbeelkoo kale shoogoo kale hadilaa kuron yahay jamniinkoo kale qaar ka mid a ardayda ka qeyb galay tababarkan ayaa ka waramaya waxyaabaha la bari doono waxaan ka mid ahay ardayda ka barta iskuulka al isra caafimaadka waxaana ka mid ah injection oo duriinkii ah badag beshar iyo dhammaan or qandhabaarista iyo wixii dhammaan ool oo baratical ah waxaan u mahad celinayaa maamulka iyo macalimiinta iskuulka al isra wuxuuna ku yaalaa maadada caafimaadka waxaa ii dhegay ustaadkii qaaliga ahaa xasan xuseen yaxya muuqaal waxaan qaadanay buwaag aada u tiro badan iyo baraatikooyin fara badan sida loo cabiro bressurka ama blood bressurka iyo dermometerka ama sida loo cabiro qandhada waxaan mahad celinaya dhammaan marka hore waxaan mahad celinaya allah subxaana watacaala marka xigtana macalimiinteeda qaaliga markii saddexaadna waalidiinteeda igu soo aaweysay inaan maadada caafimaadka halkaas aan ka barto oo safar dheer aan u galo tababarkan ayaa door ka qaadan doona in ardayda ay wax badan ka fahmaan barashada caafimaadka iyo qeybihiisa kala duwan